iyada oo ay degmooyinka galmudug ka socoto bixinta kaarka aqoonsiga qaranka isla markaana dadweynuhu ay qaadanayaan kaarkaasi ayaa waxaa maamulka degmada cadaado ku baaqay in ay qaataan dadweynuhu kaarka aqoonsiga qaranka cabdixakiin maxamed cali shilin guddoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa sharxaya muhiimadda uu kaarkani leeyahay iyo sida ay muhiim u tahay in ay qaataan bulshada degmada cadaado halkan saakay wuxuu wasiirku noogu yimid iyo gudoomiyaha godan laba martino aan soo booqday intuba in la kormeero oo la fiiriyo shaqada halkan habkay uga socoto national i d-ga waxaan rabnaa bulshadeeda reer cadaado inaan la wadaagno national i d-gu waa wax muhiim u ah waxaa ku xiri doonaa early social service adeeg kasta oo bulshada u baahan tahay ayaa ku xirmi doona sida waxbarashada caafimaadka immigrationka iyo socdaalka ammaanka bunuugta iyo waxa waaye meelaha lacagta lagu kaydsado telecommunicationka iyo qofku inuu isgaarsiin helo xataa socodka gudaha ku xirmi doona waa aqoonsigii qofka soomaaliga lagu hubinayey wuxuu la mid yahay adduunyada kale waxyaalaha ka isticmaasho kimaandhaha kenya iyo
dhanka kale maamulada xaafadaha ayuu ugu baaqay in ay daadejiyaan wacyigelinta qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka oo uu sheegay in uu wax badan u fududaynayo bulshada
adeegiisu saacad walbaa heli kartaan waa diyaar marka dadka waxaan rabnaa inaan saas ugu bayaamino waxaan rabnaa xaafadaha madaxda xaafadaha iyo agaasimayaasha nala jooga inay warbixintan qaadaan bashajkooda ay geliyaan laamaha iyo xaafadaha ay si gaara u faraan min tabeello ilaa iyo guddoomiye waaxeed waxaan ka rabnaa dadka inay ku wacyigeliyaan kaarka in la qaato waa dadka dowladnimadii iyo serviskii o dhanaa ku xiran marka qof kastoo shacbaha u baahan waxaan rabnaa kaarkaas in la qaato dadka saasaan usoo jeedinaynaa wax shuruudaha culaysiya kama jiraan asagu waa free kaarkan aqoonsiga qaranka ayaa waxa uu qeyb ka qaadanayaa fududeynta adeegyada uu u baahan yahay qofka muwaadinka sida samaynta baasaboorka iyo sidoo kale adeegyada kale ee muhiimka ah